waxaan rabaa inaa ciidanka xooga dalka soomaalid kula dardaarmo oo maxaan ku idhahdaa waa ognahay qofka soomaaliga ah ee annagu aan ka mid nahay dilka nin kaloo soomaaliya wax sahlan naguma aha annaga ayaga la mid ma nihin dhaqanka ay ku dhaqmaan lama dhaqanno wax badan baa naxariis noogu jiraan naxariista nooga muuqata ad aragtaan waa kuwa xabsiyada ka buuxa al-shabaab xabsiyada ka buuxaan ninkii shalayna dilay oo hadda weliba ninkii uu dilay dhiig ka socda inta soo qabanaan xabsi geyna waxaan u malaynayaa in hadda marxaladda la marayo in marka ay u eg tahay in wax laga bedelo oo ninka dhibaato geysta dhibaatada la taabsiiyo oo asagu u dareemo maxaa yeele asagu diidan yahay soomaalinimadii wanaaggii horumarkii ummadda soomaaliyed hadduu asagu diiday in la taabsiiyo marka dhibtu xanuunku dhibtay leedahay dhaawacu dhibtuu leeyahay geeridu dhibtu leeyahay in la taabsiiyaa laga maarmaana waxaana dhammaan xoog dalka soomaaliyed ku amraya naxariista aan micnada lahayn in laga baxo inaan u soo jeedsano inaan isku daafacno tusno al-shabaab aan u tusno awoodda ay leeyihiin inaan tusno maxaa yeeley wax badan baa rajo ka qabnay inay ka soo noqdaan waar kasta waxaan ku fakarayna war ma layn karno wiilasheenna war wiilasheenna yara la habaabay ma layn karno laakiin wiilashii hadday soo noqon waayeen dee khasab baa waxay nugu tahay marka in aan tusno wiilashii sida ku soo noqon lahaayeen waa ku khasbannaha inaan tusno ayagaa nugu khasbay annaga ma aanan rabin ma rabin nin soomaali inaan dilno laakiin khasab baan ku noqonnay marka inaan dilno ninka soomaaliga ee ummadda soomaaliyed ka soo horjeeda khasab bay noqotay khasab bay noqotay waana sufulinaynaa waxaana ballan qaadaynaa si adag aad iyo aad gacan adag inaan ku qaban doonno hadda wax ka dambeeya marka ayagana ha u diyaar garoobeen naxariis way naga dhammaatay